iyadoo gudaha magaalada jowhar dhowaan laga helay kiisaska cusub ee covid-19 ayaa waxa ay bulshada ku dhaqo magaalada ay ka walwalsan yihiin saameynta dhaqaale uu covid-19 u geysanayo ganacsatada ku dhaqan deegaanada hirshabeelle maxamed cusmaan oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar kaasi oo dhiga kuliyada dhaqaalaha ayaa waxa uu ka warbixiyey saameynta dhaqaale uu u geystay covid-19 ganacsiga iyo sidii ay kaga gaashaaman karaan ganacsatada ku dhaqan jowhar walahi horta guud ahaan ee ganacsatada jowhar saameynta uu ku yeelan karo cudurka covid nineteen qaybo qaybo kala duwan la yeelan kartaa sida ganacsatada caadiga ah ee business maniska ah ama maxaan ku rahdaa bulshada caadiga ee ganacsata haddii ahaan lahayd dhanka maxaan ku rahdaa shaqaalaha oo yacni lafsikeedu dadka deegaanka ay saameyn ku yeelan karto dhanka waxbarashadii maxaan ku rahdaa haddii aan kala qaadno masalan sida businesskao kale saameynta ay ugu bilaaran ay ku yeelatay waxaa waaye in maxaan ku rahdaa dadkii maciishadii ay qaali noqotay oo essential foodiskii ama cuntadii caadiga ahayd cuntadii qutul daruuriga ahayd dadka inay saameyn ku yeelatay oo maciishadii ay qaali noqotay oo maxaan ku rahdaa sidoo kale hadda cuntadii helitaankeedii uu maxaan ku rahdaa reer ahaa ama aada u yaraa sidoo kale waxaa og tahay in annaga wadankeenu uusan lahayn wax la yihahdo production ama warshado wax soo saar leh marka maadaama aysan warshadihii jirin oo waxsaarkii uu yaryahay oo wadankii uu ku tiirsan yahay wax la yihahdo import ama waxyaabahan soo yacni wadamada kale aan kasoo qaadano oo wadankeeni iyo waxsoosaarkiisi uu yaryahay marka saameyn oo lixaad leh oo dhanka ganacsiga ah oo ganacsatada ah iyo iyo dadkii conceptionka ah oo isticmaalaya yani maciishadii dibid laga keenaya saameynay ku yeelatay sidoo kale waxaa saameyn ku yeeshay gaar ahaan gobolka hadda aan joogno oo shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar degmada hadda aan joogno waxaa og tahay waa degmada keliya ee xoolaha yacni la dhoofiyo ugu badan ay ka yimaadaan waxaan dhihi karnaa fifty percent ama sixty percent kamid a xoolaha la dhoofiyo wuxuu ka yimaadaa waxaa laga gadaa degmada hadda aan joogno jowhar marka xoolahaas iyada ah oo la dhoofin jiray saameyn balaaran ay ku yeelatay oo waxaa yaraada dalabkii dhimandhigii loo qabay xoolihii yacni isku furkii caalamkii iyo maxaan ku rahdaa ayaa yaraaday haddaba waxay keeni kartaa marka in oo maxaan ku rahdaa haddii exportigii yani xoolihii u yaraado in yani dadkii xoolihii ka shaqaysan jiray ayna inkamkooda u yaraado taasna waxay sababi kartaa in guud ahaan ay saameyn ku yeelato shaqaalo badan oo ka shaqayn jiray dhankaas iyada ah yacni waxaa looga soo kaban karaa horta guud ahaan aafadan iyada ah oo covid nineteenka ah waa waa yani in laga soo kabto ama recovery la sameeyo yani waxay qaadanaysaa waqtiay qaadanaysaa laakiin waxay u baahan tahay marka ugu horeyso maadaama aysan jirin dowlad dadka taageereyso yani ama awood u leh in maxaan ku rahdaa dhaqaalihii dadki ayaga isku tashadaan oo yani wadankii beeri la tacbado oo dadkii yani wax soo saarkoodii ay kor u qaadaan oo productionkii kor loo qaado taas waxay sababi doontaa in yani inkameka wax badan ay ka tarto dowlaarad bulshada magaalada jowhar iyo ganacsatada ayaa muujinaya walaac hor leh kadib markii uu soo laba kacleeyay cudurka dilaaga ah ee covid sagaal iyo toban